ma ahan waxa ay miisaamayso raashiin ee waa dhar macaamiisheeda ugu keeneen inay u dhaqdo tanina waa wardo eliyaaso howshan ku guda jirta tan iyo sanadkii labadakuniyolabaatanki
dharka aa qabano way kala duwan yihiin dharar badanaa qabanaan sida suudadkaoo kale dharka caadiga iskaabulada dharka familiga dharka caruurta dharka hoteeladoo kale go-yaasha iyo waxaa hoteelada u dhaqanaa iyo shukmaanadoo kale marka anaka loondirayaasha kale waxaa kaga duwanahnay sistamkeena waxaawaay sistam noo gaar oo kiilaa ku dhaqnaa dharkao dhan waa la kiileeyaa laakiin marka laga soo tago suudadkaoo kale ma kiileyno bustahana ma kiileyno dahyaashana ma kiileyno iyo suudadka laakiin waxa kale dhan dhammaantood waa kiileynaa qofkana waxay ku xirantaha inta kiilo ee usoo baxda xirfadda ay hadda ku shaqayso waxaa u dheer inay sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ka qalin bedelatay kuliyadda culumta beeraha balse uma aysan suuro gelin inay hesho fursad shaqo taasoo ku dhalisay inay furato labadaayadan xirfaddan iyada laftarkeed waa barta ama waa ku dhex jiraa muddaa ka shaqeynaya waxaa jira laakiin wax kale oo ii gaar ah oo shahaado ah ka wato waxaa barta ani kuliyadda beeraha bartay laakiin iskuma xirno brofeshinaalka iyo shaqada mararka qaarkood waayo wadankeena waxaa jirto shaqo la-aana ka jirto haddaa dhahdid ani shahaadaa wataa shahaadadeeda bisaa suganaya macquul ma ahan waxaa u baahanahna inaan shaqaysano maxamed maxmuud waxa uu ka mid yahay macaamiisha goobtani waxaan ahay kastamaradeydan ka mid ahay waxaana ku xiranahay muddo almost laba sano aan ku xiranahay roman lendary waxaan kaga doortay oo lendaryad kale aan kaga doortay lendaryad kale mogtahay waa price go-an oo fixed ah ama jaakad ha noqoto ama suud ha noqdo waxba ha noqdo waa price go-an iyaga laakiin waxay la yimaadeen idea cusub oo maaragtay smart ah fikrad cusub bay la yimaadeen oo ah in dharkii ay kaga qaadayaan kilogram waa la kiileynayaa kiiladaas wixii kusoo baxad saddex xarun oo dhardhaqid ah ayay ku leedahay caasimadda waxayna ku taamaysaa in ay intaa kasii ballaariso xarumeyga hadda waxay ka kala furan yihiin lambar afar xamar weyne iyo boondheere waana rajeynaynaa insha allah qalabka hadda ku shaqeynayno qalab ka casriyeysan inaan wadanka keeni doono xarumo badanna aan furi doono fursad abuurashadeeda keligeed kuma koobnaan ee waxa ay sidoo kale shaqo gelisay in ka badan toban ruux dhallinyaraduna fariin ayay u diraysaa walaahi horta wadankeena shaqa la-aan ma jirto laakiin waxaa jira uun fikir la-aanaa dhihi karaa ane sababtoo ah dhallinyarada markasta iika waxay rabaan shahaadada ay wataan inay shaqo ku helaan shahaadada aa wadatid mararka qaar waxaa jira waqtiga aysan kuu saacidaynin inaad shaqa a ku heshid laakiin inaad noqotid yacnihii qof oo fikir intuu la imaado fikirkiisa maalgashto waa shaqaysan kartaa shalay ani waxaa ahaa gabar iida shaqo raadin jirta laakiin ani maanta waxaa ahay qof milkiila ah maanta anaa shaqala iisoo doontaa shalayna anaa shaqo raadini jira marka ma jirto waxa la dhahayo wadanka shaqala-aana ka jirta ee shaqala-aanka ma jirta yacnihii fikirka ama hal abuurka ama hal curinta unbaa wadanka ku yaraa dhihi karaa dhalinyaradana waxaa jeclaanaa inay mar kasta ee la imaadaan yacni hal abuur in wardo oo baratay cilmiga beeraha ka shaqayso labadaayo waxay hoga tusaaleynaysaa sida da-yarteena waxbaratay uga weecanayaan in ay meel u fadhiyaan ku shaqaynta cilmiga ay barteen oo keliya